shirka maanta furmay waxaa iskugu yimid madaxda qaranka rugcadaaya siyaasadeed oo magacii mug ku leh maxay siyaasadda soomaaliya waxaan rajaynaynaa ilaahay adankiisa in wax kheyr qabo ummadan u danah inuu ilaahay kasoo saaro hadduu ilaah yidhaahdo rajo badan waa laga qabaa maxay ahayd in wax ummadan u aayado ay kasoo baxaan maxay ahayd wanaagga iyo aayaha guuleysta ilaahay gacantiisa ku jiraan laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa in wax ummadan farxad geliya in ay kasoo baxaan maadaama dad waaweyn oo mas-uuliyiin ah oo magac leh ay ku jiraan casuumaddana oo lahaa madaxweynaha federaalka dad kale martiqaaday la casuumana ay yihiin siyaasiyiin magac iyo mug ku leh soomaaliya haddee waxa marba haddii ay yihiin wax aayo ummadeed mar kasta waxaa laga fishaa maxay ahayd aayaha ummadan iyo wanaageeda laga fishaa waxaan ka filinaynaa filashadan hadda ay tahayna waxa waaye in ummadan ilaahay wax kheyr qaba madaxdaas fadhiisatay oo ugu soo saaro afkooda ilaahay idinkeeda maxaa is leedahay sababta loogu yeeray madaxdii hore xilalka uga soo qabatay dalka oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu casuumay waa ay tahay
wallaahi waxaad og tahay xasan sheekh maxamuud waa madaxweynihii soomaaliya labaad ee mar labaad xilka qabta xilkii hore marka uu ka degay oo madaxweyne farmaajo oo xilka qabtay gabaabsina oo noqday xilkii ama xilhayntii madaxweyne farmaajo wuxuu ka mid ahaa dadkii banaanka usoo istaagay mucaaradka ahaa ka fikra duwanaa madaxweynaha markaas kursiga ku fadhiyey wuxuu ahaa dadkii mudakororsiga diida ayuu kamid ahaa haddana waxaa soo ifbaxayo in madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha qaranka madasha wadatashiga qaranka ay inta fadhiisatay soo saareen mudakororsi ay ku sheegayaan in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeba loogu wada daro oo hal waqti oo dhaco doorashadooda ay dhacdo marka waxaad arkaysaa guux ka jira arrinta ayada ah ka taaganaa jiray waxaan kolley aragtideeda isleeyahay madaxweynaha wuxuu doorbiday in uu maadaama maamul goboleedyadiina uu la shiray oo go-aankaas iyo fikirkaas taladaas ay soo saareen haddana oo u baahday bal in haddana madaxda kale maxay ahayd dalkan aayihiisa iyo maxay ahayd mustaqbalkiisana wax kasoo noqotay waxna ka naqan rabta inuu la tashto oo yidhaahdo bal nimiyahow aragtidaasaa jirtay guuxaasna waa ka yimid idinkuse idinka idinla tahay inuu yidhaahdo ayaa laga yaabaa fikirkeega uu yahay in uu ugu yeeray oo rabo inuu kala tashto waayahay sida aad la socoto xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta waxa ay tahay mid xasaasi ah iyadoo markaasi dowladda hore howlgalladii ay ugu dhawaaqday gaabas ay ku yimaadeen sidoo kalena siyaasiyiinta intooda badan shirka maanta ka qaybgelaya in walaac xoogan ay ka muujiyeen qodobadii shirkii madasha wadatashiga qaranka oo puntlandna kol horeba iyaduba ay diiday marka ma is leedahay inta badan siyaasiyiintan hore xilalka uga soo qabatay dalka shirka loogu yiray oo lagu casuumay in ay aqbali karaan haddii lagu qanciyo qodobadii kal hore ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran iyadoo aynu ognaha markaa in madaxda dowladda federaalku kal hore waxyaabaha markaasi shirka ay uga hadleen ay ka mid tahay in doorasho qof iyo cod ah dalka markaasi lagu qabto keliyana laba xisbi oo waaweyn doorashooyinkaasi ay ku tartamaan
xaqiiqdii maya sida kale aan u dhaho cid doorasho diidi karta doorasho qofi cod ka hor imaan karta ee ummadan in loo jiheeyo codkoodana loo celiyo taladoodana loo celiyo oo grassroot level la geeyo meesha ugu hooseysa ee ummadan la geeyo cid siyaasi ama samawaadanah soomaaliyeed oo diidi karta ama ka hor imaan karta ma laha laakiin waxaa laisku haya keliya waxa waaye wadiiqadee loo maraayaa jidkee loo maraayaa say ku suurtageli kartaa wadanka barobar ma xoreysna caqabado badanaa jira intee loo maraayaa in laga wada hadlo oo na hadal laga keeno oo la geliyo waa macquul laakiin muwaadan soomaaliyeed siyaasi ah ama maxay ahayd aqoon-yahan ah ee diidi kara maxay ahayd qofii codaa la gaarayaa cid diidi karta ma jirto midda kale muddada aa sheegaysid oo muddo kororsi kororsiga taas waxaan aaminsanaha anigu shaksi ahaan in wax meesha ku jira marnaba ayna ahayn muddo kororsiga hadda laga dhawaajiyey ee madasha wadatashiga ay ka dhawaajisay waxay noqonaysaa muddo kororsi maxay ahda sharcina aan waafaqsaneen ummadana masiirkeedii hankeedii lagu dhaawacayay noqonaysaa waxaas wax soconaya maaha mana filaayo madaxda hadda loo yeeray ee shirka ka qayb gashay in ay ogolaan doonaan muddo kororsi hala sameeyo sababto ah waxay ahaayeen dadkii muddo kororsigii xilligii madaxweynihii madaxweyne farmaajo diidayay xasanaa kow ka ahaa asaa ku jiray asaa qoraxdaas u taagnaa naftiisa riski u gashay madax kalea naftiis naftooda riski u gashay gaadiidkooda loo jijibiyey dadaa ku dhintay in hadda iyadii oo kale banaanka loo soo istaago oo xasanna soo istaago kuwa la martiqaaday madaxda kale oo la martiqaadayn anta la yidhahdo muddan kororsanayna inay aqbali doonaan damiirkaygu waa diidan yahay mana filaa inay ka dhici doonto ugu dambeyntii maxaa tale ah aad jeedin lahayd
xaqiiqdii marka ugu horeyso horta waxaan si gaara u salaamayaa madaxda soomaaliyeed ee shirkaas fadhida oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxda kale ee maxay ahayd shirkaas laga lagu wacay oo siyaasiyiinta oo magacay mugga ku leh dhammaantood waa salaamaya markuu xigto waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto hadday magacay muuq taqaano ee magacay codkayga maqlayso ayagana waa salaamaya waxa talada ugu ho ugu dambeysa aan sheegaya ummadan dhegahooda raba inay gaarto kuwa shirka ku jira kuwa banaanka ka joogaba anna maxay ahayd aan rajadaydu ay tahay walaalayaalow waddankan dhibaataa hayso dhibaatada hayso waa ogtihiine waxay ahayd dad u diiday soomaaliya inay nabdoodo oo laba qofoodo geed hoostiis ay ku yimaad iskugu yimaadaan dhinacaa laga soo bilaabay meel bay maraysay midii meesha maraysayna hala ambaqaado hala dardargeliyo hala xoojiyo dunidana kaalmaynaysana ha aragto waxaan samayna wax positive wax aqliga gelaayo wax la taab la taabaci karo wax la maalgelin karo inay ahaadaan tan labaad walaalayaalow waddankan uma noqdo dagaal kale uma noqdo dhibaato kale uma noqdo haddii muwaadinimada iyo maxay ahayd diinta iyo maxay ahayd dareenka soomaaliyeed oo idin celinayo waxaan idinkula talin lahaa ummadan inaanan dhib kale la gelin muddo kororsi mana anfacaayo soomaali ma anfacaayo mana yeelino mana yeeli doono noomana qaatamo maxaa yeelay de madaxweynihii madaxweynahan ka horeeyey maxaa loo hortaagnaya haddiiba marba la ogolaanayo in madaxweyne hadda kursiga iskaga fadhiya oo sii kororsado haddiiba la yeelayo maxaa loo maxaa loo hortaagnaa baarlamaanka federaalka mas-uuliyiinta labada aqal kulligood waxaan leeyahay walaalayaalo waxaa nooma qaatimaan madaxweynaha maxay ahayd xasan sheekh maxamuud ee hadda xilka haayana waxaan leeyahay madaxweyneow waanada iyo talada iyo maxay tusaalaha walaalaha ay ku siiyaan ha ku noqoto mid dariiq kuu furta ummadan yaan la tahaluukeynin oo mar labaad laga dhuminin jidkii dimuqraadiyadda ay ku aanmaaleen yaa mar labaad laga dhumin aan dhihi insha allah